soomaaliya oo haddana soo koraya kana soo kabanaya dhaawacyadii ka soo gaaray burburkii dowladnimada ayaa haatan waxaa ku soo badanaya warshadaha somblastic waa warshad ugu weyn ee samaysa alaabta laga sameeyo caagadaha warshadan ayaa caagadaha ay isticmaalo dib u casriyeyn ku samaysa islamarkaana kasoo saarta agabyo kala duwan oo manfac u leh qaybaha kala duwan ee bulshada agaasimaha guud ee warshada sunblastic ayaa ka warbixiyey aasaaska warshadan iyo sida ay u shaqayso waxaanay aasaasay ganacsad soomaaliyeed markay isku dageen ay arkeen in waddanka uu u baahan yahay warshado sida loo horumariyo dakhliga waddanka hal abuurni oo u noqoto dhallinyarada soomaaliyeed warshadda sunbalastic marka hore waxaa lagu aasaasay waxaa alaab balastika ah qeybaha maacuunta ah ayaa lagu bilaabay qeybtaasi oo markaasi oo baahi badan aada ugu jirtay warshadda ay ka faa'iideysatay fursad weyn ay u noqotay waxaa loo yaqaanay recycle-ka alaabaha balastikada oo jajaba oo markaasi oo magaalada iska daadsan ay warshadda waxay ugu faa'iideysatay inay dib u isticmaasho ee producti ka soo saarto alaabahaas oo kale warshadda waxay maalintii qaadataa ee heshaa shan ilaa lix tan ayaa loo soo aruuriyaa